waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibcu xariijin soomaali madashu sanad bay shaqaynaysay shirar badan baana wareega wuxuu ka bilaabay muqdisho wuxuu tegey kismaayo wuxuu tegey garowe wuxuu tegey baydhabo ujeeddada madashuna waxay ahayd in ummadda soomaaliya ay hesho dowlad ku dhisan federaal oo ku dhisan doorasho xalaal ah dhibaato ka dhacday xagga baraministerada ah oo dowladihii xukuumadihii ay isbedeleen iyo dadka soomaaliyeed oo ilaa hadda cabasho badan ku jirto marka hadda heshiiska ugu dambeeyey hadda lasoo gaaray waxay u muuqataa inay doorasho dhacayso doorashada oon ahayn doorasho fudud maaha doorasho kolley fudud maaha waa gartay waxyaalaha lagu dhaliilsan yahay go-aamada waxaa ka mid ahaa matalan guddiga doorashado kaleo in ay soo magacaabeen madaxda dowladda oo laftigoodu musharaxiina marka dhaliilahaas ma saxsan yihin bakulata dhaliilahaasi way saxsan yihiin marka loo fiirsho xeerka axdiga kumeel gaarka ee dastuurka dastuurka waxaa ku qornaa guddiga qaran ee doorashooyinka guddiga doorashooyinka qaran ee ahaa sagaalka guddi ee wadanka loogu talagalay in marxaladda lix iyo tobanka lagu gaarsiiyo oo ahaa guddi technica ah oo dowladdu magacawday waxay ahayd guddiga in wax laga bedelo guddigii waa la diray guddi kale laga keenay marka halkaas waxaa imanaysa khiyaamo ama waxaa imanayso kolley inay tahay gacan maroojin ahayd systemka in laga gudbay marka waa la qabaa dadka soomaaliyeed ee wanaagga jecel ama mucaarida ha ahaadaan in arrintaas ahayd khalad siyaasadeed oo dowladda federaalka ay gaadhay waa gartay sidii warbixintii ama wararkii kasoo baxay madasha go-aamadii kasoo baxay madasha wadatashi ka muuqday inta doorashadu ka dhacayso ka hor gaar ahaan tan madaxweynaha xilka waxaa sii hayn doona madaxweynaha hadda jooga xasan sheekh maxamuud laakiin mucaarad badan oo gaar ahaan muqdisho ku sugan waxay ku doodayaan in loo baahan yahay in markii xilligii madaxweynuhu dhammaado oo bish sebtembar iyo inta u dhexaysa doorashada afhayeenka baarlamaanku inuu sii hayo marka dastuurka dalka sharci ahaan sidaa u fahamsan tahay maxaa ku qoran inay talada sii hayaan sida uu sharciga dastuurka kumeel gaariga ku qoray waxaa ku qoran haddii mandadeka madaxweynuhu dhammaado tobanka september inuu soddon cisho sii hayo afhayeenka baarlamaanka ama haddii madaxweynaha tii alla u timaado ama haddii madaxweynuhu isaga iskii isku casilo si dowladihii aan hore usoo aragnay cabdullaahi yuusuf marka anigu waxay la ficnaan lahayd in madaxweynuhu uu xil ka dego tobanka september si uu doorashada isaguna wakti u helo musharaxnimo ah oo uu ka madax banaanaado dadka ku eedeynaya inuu qalinka gadaal ka hayo ama daaha gadaal ka taagan yahay marka dastuur ahaan waxaa saxsanaa in madaxweynuhu uu uu ku wareejiyo si kumeel gaarnimo ah afhayeenka baarlamaanka afhayeenka baarlamaankuna uu kusii wareejiyo afhayeenka baarlamaanka ah ee iman doona ugu horeeyo la dooran doono marka saasay ahayd sistamka cadaaladda ah ummaduna ay ku bislayd hadda waxay u muuqataa in madaxweynuhu uu sii hayn doono si kumeel gaarnimoa kursiga afhayeenka baarlamaanka uu sii hayn doono arrintaasna waxaa dhici karta inay muran badan keento oo doorashada xooga cabsi badan ay geliyaan dadka doonaya inay xilkaas ee soomaali ka dhexeeya inay qabtaan waa gartay waxaa kaloo muran badan uu ka yimid xildhibaanada laga soo xulaya gobolada sool sanaag iyo cayn oo qaarkood dadka muramo badan uu ka dhashay qoraalana waad ka samaysay marka yaad isleedahay xaq way ulahaayeen inay soo xulaan xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee goboladaas maadaama madashu ay ka tirsaneyd maamul goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hadda iman doonto hiiraan iyo shada dhexe anigu waxaan sharciga madashu ay ku dhisneyd iyo sharciga dowladda federaalka marna maamulka somaliland kama kama mid ahayn siyaasadihii ama dibishiintii soomaaliya ka dhacday marka gobolkaasi xildhibaanadoodii maadaama haddaba ay ku joordo golaha baarlamaanka qaabkay ugu jiraan in qaabka somalilandba loo ansixiyey oo ah birta waqooyi loogu ansixiyey iyaga in loogu ansixiya ayay qaabka saxda sharciga tahay maadaama uu ahaa axdi laguda gaaray inay sool iyo buuhodlo cayn la baxday iyo sanaag waxay ka tirsan tahay puntland saas ayaa maarka inuu constitutionka u qorayo waa gartay xilliga hadda ka dhiman doorashada qeybta ugu dambeysa gaar ahaantan madaxweynaha waa muddo laba bilooda weli xildhibaanadii aqalka hoose lama soo xulin aqalka sare xubnihii ka qayb gelaya lama soo xulin ma kula tahay doorasho inay dhici doonto waktigaas doorasho way dhacaysaa waxaa dhacaysa doorasho ja sidaan wararka ku hayno qabaa-iladu si farsamaysan ayay raggooda u diyaarsadeen xildhibaano cusubi oo inta badan boqol kiiba lixdan xildhibaanada hadda jooga gaar ahaan beelaha isaaq iyo beelaha daarood iyo beelaha digle mirif intooda badan ay soo noqon doonaan haddii wax isbedelaan waxay iska bedeli doonaan beelaha hawiye iyo beelaha beesha shanaad sidaan u malaynaya anigu waxayna u badan tahay in doorashadu ay ku dhacdo sida loogu talagalay arrinta ugu adag waxa weeye kursi siyaasadeed baa kusoo biiray bawarka soomaaliya oo ah guddoomiyaha golaha sare ama golaha odayaasha aqalka golaha senadka waxay la yidhaahdaan anu ilaa hadda xeerka si fiican umaan akrin awood ba wuxuuna ka mid noqon doonaa sharci dejiyaasha waddanka marka kursigaasi hadday hal beel isku qaadato madaxweynaha ministerka iyo guddoomiyaha golaha sare oo kale ama loo qaybiyo four pointy five oo ah beesha hesha madaxweynaha inay hesho guddoomiyaha golaha sare inay beel hesho gudoomi baarlamaan ra-iisul wasaaraha inay beesha hesho guddoomiyaha golaha hoose inay maxkamadda sare hesho beesha sharaad oo kale ama beelu inay shan qaybood baawer shan qaybood ah marka waxoogaa waxaa ilaa hadda laga baqayaa yaa noqon doona bee noqon doonta guddoomiyaha golaha sare taas baa waxoogaa hadda wax nagu cusub ah hadduu guddoomiyaha golaha sare meeshuu raaco ayuu madaxweynuhuna ka iman doonaa kulley oo ah wuxuu noqon doonaa guddoomiye awood leh oo ah waa hay-adda ugu ugu adag oo noqon doonta hay-adda waxyaalo badan diida sida hadda uu systemka sanadka maraykanku kale yahay ama sanadka australia kale uu yahay waa garta tan u dambeysa xubnaha hadda ilaa iyo hadda gacanta taagto oo isu soo sharaxaya jagada madaxweynenimada waa ilaa tobaneeya la dhahaa doorashooyinka horena waxaa lagu cabiri jiray qofka inuu ku guuleysan karo iyo in kale inuu lacag haysto in dalalka deriska ama dalalka saameynta kule siyaasadda soomaaliya qof ay wataan iyo inuu qofku ka soo jeedo beel la yidhaahdo beelaha siyaasadda soomaaliya ugu tun weyn doorashadaanu ma ka duwan tahay kula taa taas mise intaasunbaa lagu cabiri doonaa cidda laisleey uu ku guuleysan doonta sidaan ku naqaano siyaasadda soomaaliya madaxweyne kasta ilaa shirkii dowladihii kumeel gaarka ee carta ilaa xasan sheekh maxamuud madaxweyne kastoo yimaado wuxuu ku yimaadaa si sabrice ah dadka laga fisha maaha dad kale waad ogeed rajadii cabdillahis laga qabay waagii hore waxaa laislahaa ninka ma heli doono cabdillahis waa ka yimid xilligii cabdiqaasim waxaa cadow iyo rag baa taagnaa xilligii hadda xasan sheekh shari waxaa la islahaa cabdiweli gaas iyo shariif sheekh axmed waad ogeed xasan gaas baa kasoo booday madaxweynaha iman doonaa saan nin sabrice u noqon doona oo dad badan aanay ka filan doonin ama wuxuu noqon doonaa gabar soomaaliyeed marka anu markasta waxaan aaminsanahay doorashada soomaaliya inay tahay wax sabrice ah sida aan taarikhda soomaaliya ka bartay ama aan hore usoo aqaanay soomaalida mar kasta ninka laga filanaya kuma guuleysto xilka madaxweytinimada hadday sanadkan isbedesho waa dhici kartaa ee intii aan naqaanay raggii soo qabtay kursiga madaxweynaha waxay wada ahaayeen dad wada sabrice ku wada yimid waa gartay wax xalaal oo dadka soomaalida ama shacabka soomaaliyed intooda badan ay ku qancaan ma kasoo bixi karaan bay kulata u malayn maayo u malayn maayo mar kasta cadaalad darrada iyo laaluushka iyo corruptionka iyo ninjeclaysiga iyo anaa kaana sabsano kaa qabiil weyn iyo inta way jiraysaa inta aanay soomaaliya helin dastuur qoran oo lagu kala baxo oo ummadda qof walba tusaysa waxuu xaqiga leeyahy intaan dastuur qoran la helin mar kasta way imanaysaa khaladka siyaasadeed ee la gelayo ama beel ay gelayso ama uu shaksi gelayo saasaanay la muuqan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali